asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee badanaaba aan ka soo qabanno xubnaha dhakawyada leh ama udbuhu u qotomaan ama rukumadu u aasan yihiin ee ka midka afka hooyo waa xubnaha aan isdhahno waa xubin gareed waa xubnaha aan isdhahno meelaan xubin ahayn mindi laguma karkaro mahmaah ayaa ahayd annagoo middaa iyadaa higsanayna ayaanu bal isku daynaa inaannu qayb turjuman oo yara macnaysan oo afka hooyo khusaysa aan u soo qabanno dhegaystayaasha soomaaliyeed ee laga yaabo inaynan aad iyo aad u dhiigin ama u dhuuxin ama u dhiiqsanin ama u dhadhaminin erayada afka hooyo iyo mahmaahyaha dulucda weyn leh sidaa darteed ayaanu xubintan murtida maanta badanaaba xoogga u saarna waxaana halkan ka soo saara aniga oo cabdinaasir axmed bakhalle xubinteenna murtida maantana aan ku soo qaadanaynana idamka eebe waxaa la yidhi mid labo mid si ku ah waxaa la yidhi labo midba si ku ah labo midba si ku ah u fiirsaya af soomaaligu yuusan kahosdusin waa mid labo midba si ku ah waa laba xubnood oo isa saaran oo midba si qofka kale ku ah labo midba si ku ah waa mid labo midba si ku ah aan hoosu galo ama aan u dhaadhaco waxaa la yidhi ubad hooyadii ku eedla waa ubad hooyadii ku eedla aabbahoodna ku uurfayow u fiirso hooyadii ku dhashay adiga eed kuma laha saas wey ujeedadu waxaa weeye ubadka hooyada dhashay eed kuma laha hadduu doqon yahay hadduu aaqil yahay hadduu indheergarad yahay hadduu edab daraado hadduu demiin noqdo hadduu fadhiid noqdo hadduu gurguurtaan noqdo hadduu mooro noqdo hadduu cili noqdo hadduu coomaadi noqdo hadduu maaragtay uu coon noqdo erayadan farada badan waa erayo ka mid ah afka hooyo kuwiisa dadka darajooyinkiisa itaalkiisa meeqaankiisa tabartiisa orodkiisa iyo waxyaalaha khuseeya aad iyo aad meelo badan xidhiir ugala qaybaha farada badan ilmuhu haddii uu noqdo hooyadu eed kuma lahan ayaa layna yidhi bal u fiirso waxaa lagu yidhi ubad hooyadii ku eedla waa ubad hooyadii ku eedla sababtoo ah mayadaa samaysay mayna samaynin ee eebbe ayaa abuuray uurkeeduna ku beeray iyaduna ka beeray waa uuna ka umuliyey taa iyadii ihi marka laguma eedayn karo hebla gabdho badan bay dhashay hebla wiilal badan bay dhashay waxaana wiil xaggay ku wadaa waxaana gabadha xaggay ku wadaa ilmahan doqonka maxay u dhashay kan damiinka maxay u dhashay kan fadaqa maxay u dhashay aqilkan maxay u dhashay lama dhihi karo oo laguma eedayn karo oo ubadka hooyadiis ku eedla ayaa lagu yidhi bal waa inaad canka dhigtaa bal waa inaad adigu dhegaystow aad canka dhigtaa oo eraygaasi aad fahantaa dhadhamisaa dhuuxtaa aadna dhowrtaa sida uu yahay waxaa lagu yidhi labo midba si ku ah ubad hooyadii ku eedla si uu ku yahayo dee eed kuma laha wey waa midka labaad ee aabbihiina ku uurfayow waa khasab iyana adigu aabbaad tahay waxay islaantaadu dhashay ee eebba kaa siiyey ee awlaada noocay doonaanba ha ahaadaane inaad ku uurfayoobaato oo aad alxamdulilaahi rabbialcaalamiin dhahdo oo aad eebbe ugu mahad celiso oo aad ku uurfayoobaato ayay adna ku faraysaa mahmaahdan labaalayda waxaa laga yaabaa waayihii hore ama eegadan hadda aan joognaba inay dhacdo nin islaantiisu hadday dhowr gabdhood dhasho dhaha mid kaleaan guursanoo balwiilal dhasha sida isagoo aad mooded inay labadoodu laba khaanadood oo kala duwan uu mid walba wax ka gashaday waa arrimaha khaladkaa sidoo kale inta mid hadday islaantiisu ilmo curyaana dhasho oo amuuraha ilaahay ku saabsan inuu dhaho islaantan maaragtay ayayadeedii horea curyaama dheli jirtay oo hadda tan kumaba haystaba ama ma rabo iyadana waa arrin kale oo khaladkeeda leh waa inaad ku uurfayoobaataa wixii eebba ku siiyey waa awlaad dad fara badan baaban waxbaba dhalin oo eebba ka ilaaliyey inay ciic dhahaan ama docdaan ama loo umulo ama ay umulaan kebigoodaba oo eebbe ka ilaaliyey oo awoodaha eebbe ay ku dhacday marka adiga waxaa lagaa rabaa inta badan xubnahani waa wacyigelin qaarkood si diiniyan ah oo qodo dheer ayay afkaaga hooyo kugu wacyigelinayaan qaarkoodna si qodo dheer oo dhaqankii akhlaaqdiiyo asluubaadka kaleente ee kore ku saabsan ayay ku wacyigeli qaarkoodna iimaanka iyo quluubta ayay si toosa u abbaarahayaan waa inaadan hilmaamin dhegaystow weligaaba qayb kaste oo ka mid a xubinta murtida oo lasoo qaado waxa ku duugan ama qaybta ku dahsoon ama duuban ama yaro dadban ee maaragtay aadan sida tooska u arag ee haddana quluubta iyo dareenka iyo caqiidadii nolosha ku dhacaysay weligaa inayna ku dhaafin marka waxaa lagu yidhi laba midba mid si ku ah waxa weeye ubad hooyadii ku eedla aabbahoodna ku uurfayow taas ayaa lagu yidhi mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno idamka eebe xubinteennan murtida maanta waxaa la yidhi tacablaawe ma tanaado tacablaawe ma tanaado